aanu ku horeyna ee waxaa magaalada berbere ee somalilan maanta tegay wufuud ka socota dalka etoobiya kuwaasi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda ee etoobiya axmed shide wafdiga ah waxaa ku jira madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafe maxamuud cumar waxayna ka qayb galayaan furitaanka wejiga koowaad ee mashruuc ay sharikadda d p well ku dhisaysay dekeddaasi berbera warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakule munaasibadda furitaanka dekedda cusub ee magaalada berbere oo uu ka qayb galay madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa hadal uu halkaasi ka jeediyey waxa uu kaga warramay muhiimadda ay u leedahay geeska afrika iyadoo aynu u goobjoog ka nahay furitaanka ballaadhan ee lagu casriyey dekeddii berbera oo ay maalgelisay shirkadda d b wel ee ay leedahay dowladda imaaraadka ee carabta madaxweyne biixi ayaa hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay inay bulshada somalilan noqoto kuwo ilbaxa islamarkaana furfuran oo soo jiita bulshada ka ganacsanaysa ama adeegga macmiisha u imanaysa dekedda magaalada berbera hawsha inoo qabsoontay waxay kor u sii qaadaysaa horumarka dhaqaalaheenna soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo shaqa abuurka dalkeenna waxaan uga mahadnaqayaa dowladda imaaraadka carabta oo ku dhiiratay inay adduunka intaa leegeliso somalilan innaga reer somalilan maanta waa inoo farxad oo waxaanu furdekay waxaaseyna fuulay culays badan oo ah inaynu u adeegno dalalka aan lahayn dekedaha ee u baahan inay dekedan isticmaalaan ee ugu soo horeeyo dowladdegaanka soomaaliya iyo etoobiya oo dhan iyo inta ka shaysa xilkaasi waxay nooga baahanyahin mas-uuliyad culus waxaa laynaga doonayaa ammaan madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay munaasibadda furitaanka dekedda cusub ee magaalada berbera ayaa ku dhiirigeliyey in bulshada somalilan iyo xukuumaddooduba ay kula faraxsan yihiin horumarka u soo kordhay isagoo tilmaamay doorka arrintani dhaqaalaha bulshada geeska ku nool ay ka qaadanayso inaan salaamo una hambaliyeeyo inaan dhammaanteen qayb ka nahay taariikhdan quruxda badan ee maanta qurmaysa ee u soo kordhay shacabka iyo dowladda somalilan waxaa keliya oo xusayaa xidhiirka ka dhexeeya deegaanka soomaalida gaar ahaan somalilan in uu yahay mid walaaltinimo mid soo jibeen ah mid wix u soo kordha somalilan uu yahay wax deegaanka nagu soo kordhay maadaama maanta wax idiin soo kordheen oo dhaqaalaha deegaankan somalilan bedelaya uu soo kordhay waxaan u aragnaa wax annagana noo soo kordhay oo maaragtay gaar ahaan dalka etoobiya oo dhan waa dal weyn laakiin annaga deegaanka soomaali ahaan waxaan wax ku leenahay oo gaar noo ah oo noo soo kordhay weeyaan shacabka deegaanka soomaalida anigu aan hadda afkooda ku hadlayo waxay aada u jecel yihiin wanaagga shacabka ku nool deegaanka ku nool somalilan inaan aragno idinkoo ka soo qabtay dhibaatooyinkii hore idiin soo gaadhay inaan aragno idinka oo waxyaalo badan oo soomaalida jinsi ahaan lagu dhibaateeyo ama lagu xaquuqo oo ay ka mid yihiin colaadaha iyo dagaalka iyo dowladla-aanta iyo waxoo dhan inaad ka duwan tihiin oo aad muujisaan soomaalidu inay yihiin dad hadaarad leh wasiirka maaliyadda dowladda federaalka etoobiya axmed shide oo halkaasi hadal ka jeediya ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay furitaanka qaybtan cusub ee dekedda magaalada berbere lagu kordhiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka etoobiya axmed shide oo isagu wafdiga uu hogaaminaya ay toos uga soo degeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada berbera ayaa tilmaamay in etoobiya ay ku faraxsan tahay mashruuca horumarka dekedda magaalada berbera ee d b wel ay maalgelisay shirkadda d b wel ayaa somalilan heshiis la gashay sannadkii labadii kun iyo toddobiiyo tobankii kaasi oo la xidhiidhay ballaadhinta dekedda magaalada berbera oo ay afartan boqol ee mitir ugu horreeyaan islamarkaana ay ku xigi doonaan wejiga labaad oo maantaba laga sheegay goobta in haatanba la bilaabi doono kaasi oo isaguna noqonaya dhismaha lix boqol oo mitir oo cusub khadar maxamed cakule v o e hargeysa
aad buu u mahadsan yahay wariyaheenna khadar maxamed cakule oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada hargeysa